barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa waa jimce lixyo labaatanka bisha janawari sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya jaamac buulla jaamac iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah markay lulata lama ladaoo lowga lama laabo lama lulmoodoy markay sayata saylaaney sayma roobaadey isagalarooryoy baa loodhanaya runtii hararkuna waa kan cawskanow sabool diidow caryaan suuqa lagu geynoon sodon lagugu baayicinoon yaa sameeyey lagu odhaney hoyal waatan odhan waa hagaag waa saynab xarbi maxamuud oo aqoon durugsan u leh dhaqankii soo jireenka ahaa ee soomaalida waxaanay ka warramaysaa agabkii dhaqanka ee haweenkii hore ay samayn jireen iyo hees howleedyadii ay qaadi jireen barnaamijkaas hooyaalka dhaqanka ayaad kaga bogan doontaan goordhow kaalmihii heesaha ayaan iyaguna ka marnayne waxaad maqli doontaan
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa marka horese wararkii caalamka oo kooban
aqalka cad ayaa shalay soo saaray faahfaahin ku saabsan warbixin ay ku sheegeen isbeddel dabacsanaan ah oo ay ku sameeyeen sharciga soo galootiga si ay sharci dejiyayaashu ay u aqbalaan ama u diidaan tiro dhallinyaro ah oo dhan hal dhibic siddeed milyan oo ku nool dalkan maraykanka oo ay waalidiintood ku keeneen sharci darro ayagoo yaryar marka laga soo oona loo soo gaabiyo daka ayaa sharcigani ka hadlaya waxaana uu ku xirayaa shuruudo ad adag iyo jid dheer oo ay u marayaan qaadashada sinjiyadda dalkan maraykanka
wararka ka imanaya dalka kuuriyada koonfureed ayaa sheegaya in tirada dhimashadu ay kor u kacayso kadib markii cusbitaal uu dab ka kacay wararka laga helayo wakaalada wararka ee dalkaasi ee yunhab ayaa sheegaya in dhimashadu markii hore ay ahayd in ka badan shan iyo soddon haatana dad badan oo dhaawaca la filayo in ay dhimashadoodaasi tiradii dhimashada kor usii qaaday kadib markii cusbitaalkaasi uu dab ka kacay cusbitaalkaasi oo ku yaala magaalada minyang oo qiyaastii saddex boqol oo kilomitir dhinaca koonfureed ka xigay magaalada caasimada ah ee sinyool waxaana la sheegay in dabkaasi uu ka kacay qeybta gurmadka deg dega ah ee cusbitaalkaasi shaqaalaha gurmadka ee halkaasi gaadhay ayaa sheegaya in ay laba saacadood ku qaadata inay dabkaasi damiyaan sababta dhalisayna weli baadhitaan ayaa lagu wadaa
duur wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a iyo barnaamijka dhallinyarada maanta markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkiisa hoyaalka dhaqanka oo toddobaad kasta maanta oo kale aad ka dhagaysataan barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a waxaana toddobaadkan magaalada borame inooga soo diray wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad maalin walba oo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka oo aan idiin soo diyaariyey anigoo ah haashim sheekh cumar good wuxuu maanta idinkaga imanayaa magaalada boorama dhaqan ahaan soomaalida waxaa hooy u ahaan jiray aqal soomaaliga ilaa wakhtiganna ka jira miyiga deegaanada soomaalida aqal soomaaligaasi waxaa laga samayn jiray dhirta iyo cawska ka baxa waddanka gudihiisa sidoo kale agabka wax lagu cuno ama wax lagu shubto waxaa laga samayn jiray dhirta iyo haragga xoolaha barnaamijkeenan maanta ee sooyaalka dhaqanka ayaan ku soo qaadanaynaa waxyaabaha haweenka soomaalidu ay ka samayn jireen aqal soomaaliga iyo inta shay ee uu ka koobnaa iyo weliba agabka caanaha lagu lulo ee ay ka mid ahaayeen dhiiluhu iyo hees howleedadooda kala duwan ee ay haweenka soomaalidu isku maaweelin jireen intay shaqada wadaan waxaana inoogu marti ah barnaamijkeenna maanta abwaanad saynab xarbi maxamuud ku soo dhowow barnaamijkeenna abwaanad aad baad u mahadsan tahay haashin sheekh cumar good aad iyo aad baan kugu soo dhowahay waanan ku salaamayaa waxaanan jeclaan lahaa iyadood halkaa ka sii wado aynu dhaqankii aan lahayn dib u soo celino runtiina waad ku howlan tahay aad iyo aadna v o a na waan salaamayaa adigana waan ku salaamayaa
ugu horeyn abwaanad saynab bal nooga waran waxyaabihii haweenka soomaaliyeed ee aad adiguba ka midka ahayd aad ka samayn jirteen agabka uu ka kooban yahay guriga soomaaligu amase aqal soomaaligu sida hararada kebdaha aloolada iyo dhigaha iyo inta kale ee aqalku ka koobnaa
xararka waxay ka samaynayeen caws la odhan jiray saxad caws la odhanaya cawsaloon caws la odhanaya caws gorof caws la odhanaya xarfa baarmadow xarfada kale cad waxa la odhanaya maadh waxa la odhanaya dhurbo runtii saasay u badnayd cawska marka hararada la samaynayo intaaba waxaa laga heli jiray soomaaha waddankeena
markaa waxa weeyaan saa intaas waxayd gargoor xararka xariirta waxa laga samayn jiray dhurbada iyo maadha iyo gargoorka iyo cawskorofka iyo xarfabaarmadow ha la yidhaahdo xararka caadigee la dhistana waxa laga samayn jiray cawssaloolka iyo xarfada cada iminkaba maxayda dooxeena ku taala iyo cawsas kale oo dee aan aad saa ugu siiy laakiin cawska xariirta ah googoos iyo waxa la odhan jiray maxaydeen qardhaasaale iyo waxa la odhan jiray maxay ahayday aroosey waxa la odhan jiray isku joog waxa la odhan jiray shanle toddobaale saddexle ayaa la odhan jiray waxaasoo cawsa ma haweenkunbaa soo guran jiray mise rag baa soo guri jiray maya haweenkaa soo guran jiray hablahaa samaysan jiray inanta guri bay dhigan jirtay runtii horta waxaa qurux badan in dhaqankeenii haddii aan soo celin karayno inaan soo celinno oo maxay ahayday habluhu ay caws samaystaan oo ay maxay ahayday caqal samaystaan runtii aad iyo aad buu dhaqankeenu u wanaagsanaa hararada aniga kuu sheegay waxaan ku yidhi waxaa u sarreeyey hararka la yidhaahdo isku joog iyo googoos baa la odhan jiray waxaa ku xigaya toddobaale in yaroo cad baa udhexaynaysay labada barood waxaa ku xigaya shan leh intaa in leeg baa udhexaynaysay labada barood saddexlaa ku xigay shimbiraale ku la yidhahdo shimbiro yareer saa u marin jiray calee yaroo madow maydhax yaroo madow yaan saa u marin jiray ku xigay markaa intaasuu ka koobnaa dumarkaa guran jiray inantaa hooyadeed u dhigi jirtay hooyadeed baa inanta u samayn jirtay dabadeedna iyana gabadhii hooyadeed hadhuurka tuntaayadna hadintay taqaanaa dee inanta hooyadeed waxay taqaanay ka daba barin jirtay markaaba sidaabay ahayd markaa kabdaha caloolka wax laga guri jiray geedka la yidhaahdo duurka ayaa laga samayn jiray kabdahana waxa laga samaynaya maydhaxda oo u badan galoolka geedka laydhaa galoolka geed qansax laydhaa geedka maxayda quraca oon karin jiray quraca maydhaxdiisa waxaanu ku karin jiray weel dabadeedna waan dufayn jiray markaa barcad iyo barcas baanu ka kala dhigi jiray casaan iyo dufka sii jeeda xariirteeda mooyaane dufku markuu saa usii jeedo uu dufka yahay intaana cadaankii quracii baan gelin jiray intaana galoolkii casaabaan gelin jiray sidaabaan markaa u qurxin jiray sidaabay markaa iyaduna u ahayd ururley iyo maxay ahayden aduu xariir bay ahayd kabadu waxaa kaloo la samaysan jiray baha la odhan jiray maxay ahayde inanta marka la rarayo waxaa loo rari jiray saan jarca la odhanayay shan saamood baa laysku toli jiray inta laydiimeeyo jarcaa la odhan jiray markaa inanta jarcaa loo rari jiray alool baa loo rari jiray kabad baa loo rari jiray aqalka xariirtaabaa loo rari jiray dhigaha markaa saantaasoo kale saantaasoo kale halkee la dhigi jiray waxaa la dhigi jiray aqalka waxa lagu aqalkaa lagu dhisi jiray dhexdiisaasaa loogu kala goynay waana saan maas noqota waa saan maas noqoto shan baa laysku tolayay marka la maaseeyo marka saantaasi ma saan lo- saan lo-aad baa mise waa saan geel saan lo-aad looda ayaa laga idiimeyn jiray iyo geelaba markaa marka la idiimeeyo idiimeeye jilicdo jilicdo jilicdo shan baa laysku toli jiray inanta aanu jarcada loo rarin wayo malahaan la odhan jiray maxaa kale haddana loo qaban jiray Dhigihii?
dhigihii baa la samayn jiray dhigaha laf iyo lool baa lakala yidhaha iyo udbihii udubka asal baa la gelinaya marka udbaa lasoo quro ee la qoro inanta marka loo rarayo asal baa la gelin jiray waa la csayn jiray dhigahana jil baa laga samayn jiray la jeexay ha loolkana jil baa laga samayn jiray geedka laga goynayeyna runtii qorigan geedahan ka baxa dee xeebtoo kale waxa ka baxa maxaa yeedhi waxay ahayd dhabi gomash wax la yidhaha digri baashii la odhan jiray ee dhaa- markay dhaadheeraato alaabtaasaa laga samayn jiray dhaqankii markaasaasuu ahaa hararadu saasay ahaayeen gabduhu saasay ahaayeen aloolku saasuu ahaa saanta jarcadiina saasay ahayd.
marka kabada iyo loo heesayo Harar.
hararka loo heesayo ee cawsaloolka loo heesayo ee gabdhuhu ay samaynayaan iyagoo waxay samayn jireen badan oo kooxa oo kooxa marka iyagoo kooxa markay samaynayaan ee hees hawleeda ay isku maaweelinayaan Ah.
maxay odhan jireen kabdaha waxaa la odhan jiray dee kabada naagan daaridhaney daacay daalhooley waan loo dilay duga gurayey naagan daaridhaney daacay daalhooley ninkeedii dabayl raaciyey tukuhu doonya doonyeeyey koronkor cuni mayno kariba mayne karuur geel ma lahayaay baarqab waaseedo sariba mayne sagaal jiran irmaanayne markay lulata lama ladao lowga lama laabo lama lulmoodoy markay sayata saylaaney sayma roobaadey sagal arooryoy baa la odhanaya runtii hararkuna waa kan cawskanow sabool diido caryaan suuqa lagu geynoon sodan lagugu baayicinoon yaa sameeyey lagu odhaney hoyal waatan la odhanaya dhigaha runtii marka la samaynayo koley dhiguhu wax gabayahoo saasa may lahayn Eh, laakiin Saantaana?
saantaasina mayana iyadna may lahayn waa saan jarca bay ahayd dhiiraha lagu lulayo caanaha ee subaga laga soo saarayo Ah.
dhowr nooc bay ahaayeen saynab run.
noocyada ay kala ahaayeen ma noo kala tilmaami kartaa Ee, kolley waxa weye dhiiluhu waxay ahaayeen horta way kala yaraayeen dhiisha qoriga ah dabadeedna waxa weeyaan dadkuna dhaqano badan buu leeyahay dadkii dhaqano badan buu lahaa dadku wuxuu ku lushaa qaar waxay ku lulaan baha la yidhaha kodhe waxaa ee, kaloo lagu lulaa een, ubbo bahal la yidhaha ubbo jagaco een, oo dhiisha qoriga ah runtii dhaqanadaasaa la kala leeyahay Ee, markaa dhaqanka ee bahalka maxay dhahay, kodhaha ee, isagana waariyaa buglow beenle reeraha beere qaadin bay dumarku odhanayaan markay lulayaan marka kordhahaasoo kale waxa weeyaan kii laga samayn jiray haragga xoolaha Haragga xoolaha laga samaynayey ee inta la idiimeeyo oo asa lagu sameeyo caanaha dabadeedna lagu lulayo weeyaan ee dhaqamadu kolley dhaqanku wuu fara badan yahay Een, dhaqanka sooyaalku runtii caanaha ee dhiilaha saddexdaa nooc bay ahaayeen ubbo iyo dhiil qoriya iyo kodhahaasay ahaayeen dhiisha nooca loo yaqaanay qadaadada qadaadaha maxaa lagu qaban jiray iyadana lagu qaban luli jiray inta la cugo ayaa caruurta caanaha loogu shubi jiray iyo maxay sida falaastana shaaha ma qaboojin jirin inta fur loo tolaa lagu adkeyn jiray markaa ninka beerta qodaya yaa loo geyn jiray xilliga uu dhigto uu doonana tiyoo kululbu sida falaasta uga shuban jiray markaa dhiilahaasi way kala waaweynaayeen Way kala caanaha ay kala waaweynaayeen.
qaadayeenna Caanaha ay kala way kala qaadayen.
badnaayeen Way kala badnaayeen.
marka dhiisha qoriga laga qoro oo kale intee in leegoo caana ayaa lagu luli jiray oo qaadi jirtay Een, koley dhiisha qoriga laga lulo oo kale waxaa jiray dhiilo la- toban- labaatan litir kuwa shan iyo toban litir qaadayey kuwa afartan litir qaadayey kuwa konton litir qaadayey baa jira saasay Marka- markaa u kala weynaayeen dhiilaha caanaha badan qaadaya ee kontonka litir afartanka litir iyo soddonka litir qaadaya ma islaan keliyaa luli jirtay mise laba islaamood baa luli jiray islaan keliyaa luli jirtay dhulkaa loo dhigi jiray bahal barkii lo odhanayaa saa loogu soo riixi jiro lagu luli jiray ee laguma lulayn dhabta kuwa yaryara dhabtaa lagu lulaa qaar gacanta lagu lulaa jira markaa saasay u kala noocyo ahaayeen waxaa jiray dhiilaha qaarkood saabbay lahayn la geliyo Ah.
saabkaasaa Yaa dhulka lagu loo soo dhigi jiray miya Ah, dhulka inta lagu dhigaa saa loo soo luli jiray haweenku markaa waxay ku madadaaloon jireen hees hawleeda hees hawleeddaa markaa ay ku qaadayeen dhiilaha noocyadooda kala duwan Ah.
maxaa ka mid ahaa eed imikaad xasuusataa taa horeed noo sheegtay aan ahayn Een, kolley hawlo badan bay lahayd dhiishu annagu heesa hawleedka markaanu wadno ee, maxay ahayday aanu dhiilaha lulayno dee waxaanu odhan jiray obaalayow heedhe obaalayow heedhe dooxada dirbay daaqday dabalay kumayra cadtay doob laba sac la raacay doob laba sac low siibo obaalayow heedhe obaalayow heedhe dhiishii qoryoy kala jab qoryo qoryaray kala jab laba qaalin kugu buubtay laba qalab laga kala dhig maanaa ku luli waayey maadaa labeen diiday mise kii lisaa leefay maanaa lulo leefay obalayowedhe obalayowedhe dhiishuba ma diideene doob laba saclay aragtay Een, halkaa ayay ku joogtaa dhiishaasi waxa ta labaad waxa kaloo laga samayn jiray dhiilaha qaarkoodna qabaa laga toli jiray wax qaba la yidhaa Een, ma- maxaa la yidhahdaa xaggan galbeedkuna waxay odhanayeen een, muro muraha oo kale loo jiidi jiray xagga ya- barigaasina waxa laga samayn jiray bahal qaba la odhanayay baa saa inta loo riidho ayaa ma- mudac bahal mudac la yidhaha baa lagu toli jiray markaa dhiilaha tol- tolanka tolayadaan caanaha waa lagu luli jiray Een, eh, subaga wax lagu shubi jiray bahal qumbe la odhanayo harag la sameeye ah ayaa lagu shubi jiray subaga marka la shiilo runtii horta een, eh, haamaha hembeheestoodii dee maadaama uun ka soo raagay intaas baan imika ka xasuusanayaa laakiin waan qori doonaa hawsha ay haweenka soomaaliyeed qaban jireen wakhtiyada hore waxay ahayd mid aad u badan waxaa ka mid ahaa cunto diyaarinta oo aanay jirin wakhtiyadaa hore makiinadda wax ridiqda ee iminka jirta haweenka soomaaliyeed waxay midhaha la cuno ku tumi jireen mooye iyo tib oo ahaa agab laga qoro dhirta waxaanay ku daqiijin jireen midhaha uga baxa beerta ha inoo sheegto abwaanad saynab
ee waxaa mooyahana wax lagu tumi jiray mooyaha laba tibood baasaa loogu talaantalin jiray marka la tumayo waa la budlin jiray makiinadi may jirin hadhuurka inta la feedegaa la radin jiray dabadeedna waa la budli jiray oo budaa laga dhigi jiray imsaa haweenaa tumi jira labaa tumi jiroo sida laba tiboodoo waaweyn baa lagu tumi jiray markaa waxaa la odhanayay moo iyow iyow dhe ii aligayow dhe mooyii muglaba marti loo malmalaay gabadhii filsanbaa faaduuma ila yidhaay wiil fariidu eegbaa faarax loola baxaay ihiyow ihiyow dhe ii aligayow dhe ma durbaan habaroobay ma durbaan habaroobay un horaad balaqoobay halal mooye galeeno halba qoys laga keenay ma durbaan hanan waaye bay dumarku odhan jiray markaa saasaa isna lagu tumi jiray oo mooyaha lagu mooyaha lagu tumi jiray Een, markaa een, eh, maxay ahayday een, dhaqamadu way badnaayeen iyadoo haweenka soomaaliyeed intaas oo shaqo ah ay qaban jireen ayaa waxaa u dheeraa xanaanaynta iyo barbaarinta ubadkooga inta badanna marka ay shaqada qabanayaan way u heesi jireen ilmaha yar wiilka iyo gabadhana si kala gaara ayay heesta ugu qaadi jireen mar kale abwaanad saynab xarbi maxamuud ha inooga sheekayso
inanka marka loo heesayo iyo inantu way kala gaar bay ahayn kala gaar bay ahayn inanka waxa la odhanayay obeya obeey obeya obeya obeey obeya oye wax waliba waa bilaaye bilaa iyo beegsimaade bilaa baabuuri saartay bilaa badda igaala gudubtay bilaa barri caraabi gaysay bari carabi gaysay hobeya hobey hobeya hadhiimaani laguma dhayliyo dhadhaar culus laguma saaro dhuliyo dhagaxa u dhaxaynin dharaar habartaa mooydo hablahana waxaa la odhan jiray ee marka loo heesayo ee inantu ooyeysa tayari waxaa la odhanayay oyo hobeya hobey hobeya hobeya hobey hobeya oyo ninkooba oo geela mooyi garaad iyo inankii mooyi ku kale ku siin maaye ka seexo baa la odhan jiray oo waa la- halkaasaa lagu ammaani jiray iyagana markan la leeyahay ayaa diloo dagandhaqara ka jeexay maxay ahayd iyadana ninkii iga dilay ma doono ayaa dilayoo dagaalay ayaa durkulul ku jiiday ayaa daqarada ka jeexay islaantu markay yar baahan tahayna waxay odhan jirtay oyo ma seel seelkaad run mooday sareedayno dambayno sad buu rabbi soo sidaayo sadkaa waa subaag madoowe bay odhanaysa oyo hobeya hobey hobeya hobeya hobey hobeya oya sidii xayaylodeena ama xashida qur-aanka xayow sida xorka geela xayaabo ha kaa sarrayso oya sidii barax maalin guuray ama biladayaa haadari bildhaan dheerow balaamuus bay odhan jirtay markaa een eesaha caruurtuna kolley aad iyo aad bay u fara badan yihiin way noocyo badan yihiin eesaha caruurtuna waa kuwaasi intaas waxaan ku soo koobaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo aan ku soo qaadanay agabka guriga soomaaligu ka koobnaa iyo haweenku waxa ay ka samayn jireen waxaanay noogu marti ahayd barnaamijkeenna abwaane saynab xarbi maxamuud oo loo yaqaana eday waayo oo ah hooyo soomaaliyeed oo abwaanada islamarkaana aqoon u leh dhaqankii hore ee soomaalida waxay ku nooshahay magaalada dila ee gobolka awdal barnaamijka waxaa idiin soo diyaariyay anigoo haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambana sidaas iyo nabadgelyo
haatana ciyaarihii waxaa u diyaaraa nuur xasan nuur bukhaari
haddii aan ku horrayno kooxda barcelona ayaa gaartay semifinalka koobka dalka sbain kadib markii ay xalay laba gool iyo eber ku garaacday naadiga isbanyol lugtii labaad ee wareegga sideedda ee tartankan labada gool ay barcelona ku badisay waxaa saxiixay suwares iyo messi kulankii xalay waxaa barcelona markii ugu horraysay u ciyaaray laacibka ay dhowaan ka soo iibsadeen liverpool philip cotino cotino ayaa garoonka la soo geliyey ciyaarta oo ay ka harsaneyd laba-iyo labaatan daqiiqo kooxaha sevilla valensiya iyo kooxda yar ee laganes ayaa iyaguna u soo gudbay wareegga afarta koox laganes waxa ay lagaday oo ay tartanka ka reebtay kooxda real madrid dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartooyda haddii aan aadno tababaraha kooxda manchester united hose morino ayaa kordhiyey qandaraaska uu kula joogo kooxdiisa kaasoo uu gaadhsiiyey ilaa sanadka labada kun iyo labaatanka macalinkan afariyo konton jirka ah ayaa heshiiskiisii hore ee manchester waxa uu ku ekaa sanadka labada kun sagaal iyo tobanka morino ayaa qabtay xilka tababaranimo ee kooxda manchester sanadkii labada kun lix iyo tobankii markaas oo uu kala wareegay macallinkii hore louis fanqaal tan iyo xilligaasi waxa uu la qaaday laba koob tartanka e f l-ka ingiriiska iyo koobka yuruba league kooxaha roma iyo chelsea ayaanan weli ku heshiinin go-aanka gaarista weeraryahanka kooxda rome adan jeko oo ay aad u rabto chelsea weeraryahanka warbaahinta talyaaniga ayaa ku warantay in afar iyo labaatanka saac ee soo socda ay u badan tahay in go-aan kama dambaysa ah laga gaari doono mustaqbalka laacibkan u dhashay dalka bosniya chelsea ayaa ku rabtaa jeko iyo emerson belmieri oo ay isku waddan ka soo jeedaan jeko lacag dhan konton milyan oo euro kooxda manchester city ayaa qarka u saaran inay la soo wareegto laacibka difaaca uga ciyaara naadiga atletic bilbao aymarij laborte city ayaa ku raadinaysa difaac difaacan dhallinyarada ah toddoba-iyo konton milyan oo bawn taasoo ka dhigaysa ciyaaryahankii ugu qaalisanaa oo ay keento haddii ay ku guulaysato saxiixiisa ciyaaryahanka ugu qaalisan ee abid manchester city soo iibsato ayaa ah kevin debruin oo ay sanadkii labada kun shan iyo tobankii ku soo iibsatay shan iyo konton milyan oo geniga starliinka ah dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa aan dib idinkuga celiyo jaamac buulle iyo sahra
duhur wanaagsan dhegaystayaal mar kale halkaad weli nagala socotaanna waa barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanaya washington haatanna bal sahra ciidla nuur aan ka codsada inay noo dulmarto qodobadii warka ugu doorka roonaa sahra mahadsaneed jaamac aqalka cad ee dalkan maraykanka looga taliyo ayaa shalayta soo saaray faahfaahin ku saabsan warbixin ay ku sheegeen isbeddel dabacsanaan ah oo ay ku samaynayaan sharciga lagu maamulayo soo galootiga ay sharci dejiyayaashu u aqbaleen amaba ay diidaan tiro dhalinyaro ah oo tiradoodu ay ku dhowdahay laba milyan oo qof oo ku nool dalkan maraykanka oo ay waalidiintoodku keeneen da yar iyaga oo jira oo aan welina haysan sharciga oo loo yaqaano dhaka ayaa sharcigani waxa uu ka hadlayaa waxaana uu ku xidhayaa shuruudo adag oo jid dheer ay u marayaan sidii ay u gaarhi lahaayeen qaadashada sinjiyadda maraykanka magaalada addis ababa ee xarunta dalka etoobiyana waxaa shalayta ka furmay shir laba maalmood soconaya oo maanta lasoo xidhayo oo ay yeelanayaan wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka midooda afrika shirkan ayaa gogol xaad u noqonaya shir madaxeedka dalalka midooda afrika uga furmaya sideed iyo labaatanka bishan magaalada addis ababa shirkan ayaa laga hadli doonaa arrimo kala duwan oo khuseeyaha wadamada ku yaala qaaradda afrika wararka ka imanaya kuuriyada koonfureedna waxay sheegayaan in dab ka kacay cusbitaal ku yaala magaalada miyaag oo saddex boqol oo kilomitir magaalada siyool ee caasimada ah dhinaca koonfureed ka xigta waxaa la sheegay tirada dhimashadu markii ugu horreysay inay shan iyo soddon ahayd hase ahaatee dad markii hore dhaawacnaa oo dhintay ay tiradaasi kor u sii qaadayaan inkastoo aan la ogeyn tirada rasmiga ah ee haatan dabkaasi ku dhimatay waxaana ay sheegeen mas-uuliyiintu in dabkaasi uu ka kacay qeybta gargaarka degdega ah ee cusbitaalka shaqaalaha gurmadka ee halkaasi gaadhaya ayaa sheegay inay laba saacadood ku qaadatay inay dabkaasi bakhtiyeyaan sababta dhalisayna ilaa hadda baadhitaan ayaa ku socda aad iyo aad ayaad umahadsantahay sahra dhegeystayaal waa qodobadii warka ugu darkarona haatanna waxaad ku soo dhowaataan sahra ilays iyo axmed budul iyo heestii xiin faniin faniin iyo codadka sahra helays iyo axmed budul dhegeystayaal halkaad kala socoteen waa barnaamijka dhalinyarada maanta ee v o a tan iyo kulantadeena dambena waa sahra ciidla nuur jaamac buulo jaamac iyo nuur bukhaari oo idin leh ismaqa dambe oo xiise leh